barbaarinta caruurta waa habka waalidiinta ay uga gacan siiyaan ubadkooda kobcinta jirkooda maskaxdooda waxbarashadooda iyo dhaqankooda waa mas-uuliyad culus oo u baahan dulqaad faham iyo qorsheen barbaarin wanaagsan waxay horseedi kartaa bulsho caafimaad qabta dad leh anshax suuban iyo aqoon sare sheekh maxamed faarax oo ka mid ah culimada ku nool jowhar ayaa waalidiinta ugu baaqay inay ku dadaalaan inay caruurta ku barbaariyaan diinteenna suuban kaalinta ee qoysku xagga ilmaha run ahaantii waa kaalin aad iyo aad u ballaaran maxaa yeelay aabbuhu waxaa laga rabaa awalan markii uu gabar uu dooranayo oo rabo inuu guursado nafta la wadaago waxaa laga rabaa awalan inuu u dooro caruurta imaad doonto marwa saalixad ah gabar oo diinta rabbiga taqaano ilaahay taqaano rasuulkiisa taqaano inuu u dooro lidaas sidaa daraaddeed nabiga sala allahu calayhi wasalam gabadhaas ayadana wuxuu ku tilmaamay waa keedka oo adduunyada wax lagu keedsado inayba ayada tahay nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi alaa ukhbirukum ma idin sheegaa maa yankisulmar qofka wuxuu keedka dhiganayo ma idin sheegaa buu yidhi nabiga sala allahu calay wasalam nacan bay yidhaahdeen saxaabadu markaasoo nabiga tilmaamiyo wuxuu yidhi waa gabadha saalixadda oo wanaagsan oo ninkeeda markuu eego oo farax gelinayso waa gabadha mar walba raaliyadda ah waa gabadha mar walbo oo ka warhaynayso caruurta tarbiyeynayso diinta rabbigeed ku tarbiyeynayso ninkaa marka wuxuu haastaa keed buu yiri nabiga sala allah alay wasalam qofkii marwo saalixad ee lagu arsaaqane adduunye ayaa la siiyey inuu ilaahay u mahad celiyo oo ilaahay u shukriyo oo ku dadaalo saliga nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaa laga rabaa waajibka saaran ee aabuhu waa inuu gabar oo wanaagsan oo u dowro caruurtiisa si ay u wanaagsanaadaan gabadhana waa lamid waa inay u doortaa ilmaheeda caruurta imaan doono aabbo wanaagsan oo diinta rabbigee oo garanayo si loo helo qoys oo aad iyo aad maaragta oo wanaagsan inay kasoo baxaan bulsho oo aad u wanaagsan oo diinta rabbigee xambaarsan marka waajibka ugu weyn oo hooyada iyo aabbaha saaran amba qoyska wada jiro oo saaran caruurta xaggeeda waxa weeyaan inay ku tarbiyeeyaan shareecada islaamka inay baraan qur-aanka rabbigee kadibna ay ku barbaariyaan diinta islaamka maxaa yeeley nabiga sala alla alay wasalam wuxuu yidhi cunuga markii la dhalaayo waxaa lagu dhalaa diinta islaamka labada waalid oo dhalay ayaa gaalaysiiyo ayaana nasraani ka dhigo buu yidhi nabiga sala alla alay wasalam see ma aragtaa taas kaga badbaadaan marka waajibka laga rabo labada qoys oo wada jirto wada dhaqmayso waxaa laga rabaa inay caruurtooda kula tacaalaan diinta rabbi caruurtu waa dhaxal haddii si sax loo barbaariyo waxay noqon doonaan kuwa si wanaagsan mustaqbalka u hogaamiya dalka